dayaxa haybsaday xidigaha dusheeniyo ragga dayaxa haybsaday ka habsanay dunidu inaga uu dambayne ka habsanay dunidu inaga uu dambayne calankeennan daadegay miyaydan dareemayn
kulan wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka kaswadaag waa toddobaadle goorahan oo kale ka baxa raadiyaha himilo waxaan ugu talagalnay in uu kaalin ka qaato kordhimada wacyiga guud ee bulshada soomaaliyeed waxaan kol walba ugu kuurgalnaa mowduucan u aragno mid ku habboon karin kadib ilna baahiyo sida magaciisa kaaga dhadhamaysana waa mid aan golaha ku keenno marti inala gorfaysa hadba ciwaanka miiska inoo saaran toddobaadkan waxaan ku eegaynaa xaalka afghanistaan iyo waxa aan ka baran karno waxaa ila falaqaynaya martida kale ah shaafici yuusuf maxamed oo ka faallooda diblomaasiyadda iyo doctor shaafici shariif maxamed oo ah cilmi baare wax ka qora arrimaha dhaqaalaha farsamadu waa ibraahim cali jabinta iyo soo saaristuna waa anigoo sacdiye nuur ah ee soo dhowaada saaxiibayaal hagaag waxay ahayd habeen sabti ah shan iyo tobankii bishan agost markii kooxda daalibaan ay galeen caasimadda afghanistaan ee kaabul kadib muddo ka yar laba toddobaad oo ay wadeen guluf ay ku qabsanayeen gobolada dalkaasi ee ka kooban afar iyo soddonka durbadiiba waa berigii warku waxa uu wada gaaray dunida dowladaha qaarkood oo u badan kuwa reer galbeedka waxay ku tilmaameen xaalka afghanistaan mid mugdi sii gelaya halka kuwo kalena ay sheegeen in ay la shaqayn doonaan kooxda daalibaan safaaradahoodana ay kasii furnaan doonaan dalkaasi waxay hogaamiyaasha daalibaan ugu laabqaboojiyeen shacabka in aysan qalqalin lana soo dhisi doono gole ka kooban laba iyo toban xubnood oo maamulka hayn doona sida ay daabacdayna majalada foreign policy waxaa suuragal ah in golahaasi uu hogaamiye ka noqdo aas-aasaha kooxda mullah cabdilqani brother iyada oo ay ka mid noqon doonaan mullah maxamed yacquub wiilka uu dhalay aas-aasaha kooxda daalibaan iyo mullah maxamed cumar oo la rumaysan yahay inuu yahay ninka dejiya istaraatiijiyadda dagaal ee kooxda daalibaan haddaba xaaladda afghanistaan maxaan ku tilmaami karnaa waxaa dhacay mala filayay siduu u ekaan doonaa maamulka kooxda daalibaan ee afghanistaan maxaana ka baran karnaa soomaali ahaan iyo guud ahaanba caalamul islaami weydiimahaasi iyo kuwa kale ayaan ku falaqayn doonaa waxaana ila lafaguraya shaafici yuusuf maxamed oo ka faallooda diblomaasiyadda iyo doctor shaafici shariif oo ah cilmi baare wax ka qora arrimaha dhaqaalaha soo dhoweyn kadib waxaan ku bilaabay xaalka afghanistaan maxaad ku tilmaami lahaydeen shaafici yuusuf ayaa warcelinta ku hormaraya
xaaladda waxaan ku tilmaamaynaa isbedel cusub oo bedeli doona wadamo badan siyaasadooda saameyn badan doonaa dalal badan oo ay ka jiraan dhaqdhaqaaqyo sida soomaaliya una baahan in duruus laga qaato iyo waxyaalo badan oo u baahan in lagu sii sameeyo siyaasad lagu sameeyo
waxaan ka baran karno waa u tegaynaa hadduu ilaa yidhaahdo bal xaaladda afghanistan maxaad ku tilmaami kartaa ustaad shaafici shariif aada waa umahadsan tahay saadiyo dabcan marka koowaad waa salaamaya marka xigo dabcan adduunyada mar waliba isbedelo ay ka dhacaan sida aan ka warqabno diida waxaa soo maray fircoona soo maray waxaa soo maray madaxaad reer samuud waxaa soo maray dadkii oo cusmaaniyiinka waxaa soo maray ingiriisku adduunyakan ka talinayay waxaa soo maray jarmalka hitlera soo maray hadda caalamka maanta waxaa ka taliya ama quwadda ugu weyn waa maraykanka iyadani waxaa muuqatay in awoodeedii caalamka ay hoos usii dhacayso marka isbedelada ka dhacay afghanistan keliya ma muujinaya in afghanistan ka dhaceen waxay muujinaysaa caalamka inuu isbedel dhacayo waxaan kaloo u aanayn karnaa waxaan ogeynay nato iyo was xilligoodii in markii uu ruushka uu jabayay meesha ugu horreysay uu ku jabay ay ahayd afghanistan markuu afghanistan ruushka uu ka baxay sagaashan sagaashaneeyadii sideetan iyo sagaalkii sagaashankii afar sano mise laba sano kadib awooddii wars caalamka way burburtay haddana waa waa tii oo kale oo nato waxay muujinaysaa burburkeeda maxaa yeelay afghanistan keliya maraykan keliya kuma jirta caalamka oo dhan ay ku jira gaar ahaan wadamada loo yaqaana maaragta ee hadda super powerka ah ayagiina hata waxay awoodi waayeen inay haysi oo nidaam ay u baxaan marka isbedelka ka dhacay wuxuu muujinaa isbedelka dhici doona caalamka awoodihii caalamka hadda ugu waaweynaa ee nato inay isbedeladaas ayagana saameyn ku yeelan doonto sida waasal ugu yeelata marka aniga inahaasa ii muuqdo marnaba mala saadaalinaya in daalibaan ay la wareegi doonto xukunka afghanistan ustaad shaafici yuusuf mahadsanid dabcan waa la filayay waxaad ka garanaysaa hadda sagaashan iyo markii ay dagaalamayeen oo ay dalka qabsanayeen sidan oo kale ayay ahayd oo lalama dabcan lalama dagaalamin shacabka taalibaan lamasoo dagaalamin ayagoo ay jireen mujaahidiin badan oo maraykanku taageerayay kadib ay mujaahidiinta isku dhaceen oo c i a da ay ku dhex jireen ooy hore u socon waayday hore u socon waayeen markii sovietka la jebiyey kadib wuxuu iska hor keenay mujaahidiintii wuxuu abuuray kuwa shuuciyiin iyo fasaad marka shacabkaa soo dhaweeye waa dabcan hadda isla hadda lafteeda ayadoo saddex boqol iyo konton ilaa afar boqol oo kun oo ciidan la sheegayo ayaa waxaa jirin shacabka maysan jirin shacabka maysan mid ahayn jooga afghanistan oo waxay ahayd dadkan hadda dawladda ku jira ama meelaha ama wax xukumo oo dhan waxay ahaayeen wada qurba joog waana sababta hadda ay u wada cararayaan waa la filayay in ay sanoo kala dhacdo leanna waxa weyan dadkii kumaysan qanacsaneen joogitaankan maraykanka kumay qanacsaneen waana sababta ay ayadoona xabad ayadoo xabad badan aysan dhicin dagaal weyn uusan dhicin loo jebiyey ciidamadii intaa leeka diyaaradaha lahaa gantaalada lahaa loo jebiyey leanna macnawiyaad baan jirin kama doonaynin maraykanka waxaana lagu garan karaa in maraykanku laftiisa uu yidhi biden anaga umanan tagin inaan dawlad ka dhisna halkaas shacabkuna way ogaayeen taas laakiin dadka badana hadday u caddaatay in maraykanku halkaa uusan u tegin inuu dawlad ka dhiso marka waa la filayay in inay taalibaan qabsan doonto oo waxaana ay iska dhammaan doontaan huhaadan marnaba mala saadaalinaya in taalibaan ay la wareegi doonto xukunka afghanistan ustaad shaafici shariif dabcan marka aan ka hadlayno dalka mar walba dal walba dadkiisa ayaa jirto dabcan afghanistanna marka aad fiiriso hadafka marka hore wuxuu ahaa marka laga soo tago in si aan la hubin loogu duulay meeshaan danaha marka qaarkood anigu waxaan dhihi karaa dantii ay ka lahaayeen ama caalamka uu ka lahaa intooda badan in ayagana si ku dhawaa ay ka sheegeen way ka gaareen mar walibana marka aad dal aad xoog ku qabsato awood doonto ha lahaadaan dadka inuu anaga aan soo xasuusano xilligii ethiopia ee soomaaliya two thousand six two thousand seven all the way two thousand nine ten micnaha muqaawamadii wiilashii xaaqayaasha wadaya waxay la dagaalamayeen kaarayaal marka mar walba oo qofka wadankiisa loogu imaado wa wa wa waa qofka oo markaas imaado waa laga awood badinaa dhinaca kale waxaan ka fiirisnaa marka aan fiirino afghanistan waxyaabaha ay caalamka iyada hadda loo baahan yahay maxaa yeelay daawooyinka caalamka la sameeyo waxyaabaha oo drugiska lagu daro oo daawada laga sameeyo qaar badan oo kamid afghanistana laga keenaa waa meelaha marka ay waxaa kaloo leeyihin macdan aad u badan oo buurahaas aa arkayso wada afghanistan wada macdan marka waxyaabo badan ee caalamka ay keenaan marka dadkaas waa dad loo baahan yahay caalamka horkiisa kuma sii jiri karo in ay mar walba ay cadaadiyaan ama ay waxayaan marka waa wax la filan karay waana wax ay suurtagal aheeday tada kale marka aad fiiriso taariikhda afghanistaniyiinta waa dad geesiyaale kun sagaal boqol eber eberkii anaa ingiriiska markuu adduunyada qabsanayay ee waktigaasi ingiriiska la dagaalayay way ka raayeen ruushkaa gale ruushka way raacdeen haddana dana mar aan taariikhdooda akrinayay noloshooda afghanistan ma dhicin wadankaas mar uu nabad naqdo oo a to z anaa gees to gees oo dhaca afghanistan waa nabad dowlad israacsan ay ka jirto weligeed ma dhicin maalinta oo wadankaas la sameeyey allaayomil haada dad dagaal marka waa dad dagaalyahane eh waa dad aan cabsanin waa marka u maalmaleynaya marka maraykankana wuu ogaa oo raashka meeshii lagu jebiyey inay tahay marka dadka ala la dhilgaraynaysa marka aad ogtaha dadka ay yihiin taariikhdooda a akriso oo dad dagaalyahane eh awood leh haddana buurahaas qofka gale aan laga saari karin waxaan ogeyna maraykanka inuu ugu dambeeya uu samaystay marka uu dhahay aan bal buurahan ku tijaabino wayna socon weysay marka dabcan waktigay ahaataba way way inay baxayin way iska caddeeday dabcan haddana kun iyo labaatankan ay kusoo aaday marka waa wax lasii saadaalin karaa kusoo gebagabeyn karaa
adigaa kuwatee marka aada fiiriso bartamihii bishan waxaa dhacay afghanistan daalibaan oo muddo dagaal ka waday si nabada ayay xukunkii ula wareegeen madaxweynihiina uu ka tagay maxaa sahlay in labada xukun ay si nabadgelyo ah isku weydaartaan
dabcan meesha horta wax oo nabadgelyo oo hadda waa lasu awood sheegtay nabadgelyo waxaa lahaa haddii ay dimuqraacdaha meesha doorasho ka dhacdo doorasho xog lagu meeshan qori wax lagu kala qaatay oo macnaha nimankan meesha way soo galeen xoogay kusoo qabsadeen macnaha kuma imaanin tuugmo iyo walaalo ii bane iyo si nabadgelyaan kaaga taga kuma imaanin marka aniga qodobkan ah war meesha si nabadgelyaa lagu kala baxay lama kala bix nabadgelyo lagu farxinayo awoodaa lagu kala socda haddii nabadgelyo lagu kala baxaayo labaatan sana maxaa lagu kala bixi waaya labaatan ka sana dagaalka socday muxuu haddiiba saas isaga fuudahay madaxweynihii oo ashraf ghani isaga fuudan oo iska tago dee labaatan ka sana maxaa loo hortaagnaay marka kooxa awood loonaatay kooxna waa laga awood roonaaday sidoo kale waxaa ogaataa sida hadaa aan ka dhawaajin adduunyada isbedelaa ka dhaxeeya manaa baawarkan oo adduunyada macnaha sida uu ruushka u jabay oo jarmalka u jabo oo ingiriiska u jabo maraykanka boqol sano adduunyadan uu joogo kun sagaal boqol sideed iyo tobankii dagaalkii koowaad adduunka ilaa iyo hadda olmast waa boqol sano boqol sano uu wuxuu ahaa wall power marka adduunyadan ilaa qorankiisa uu ku sheegay tilkal ayaamu nadaawulaha waay isbedelaa dhacay adduunka isbedel maxaas waxaa isku soo aadayo awooddan oo liqmaysa xataa cudurkan coronaviruska ee adduunyada ka jiro inuu wuxuu sii saadaalinaya in adduunyadan isbedel uu ka dhici doono wadamo badan oo dhaqaalahooda uu heysteeyo ah waxay noqon doonaan kuwa dhaqaalahooda sarreyn kuwa military ahaan u hooseeya sare noqon doono waxaa suurtagal in caalamka maanta uu turkiga oo kale uu noqdo world power oo hadda markasta adduunyada wuxuu kula doodaa war veto powerka aniga haleegu daro waa idinka shantiina meesha u joogteen ruushka waxaa ogeeyay turkiga markuu ruushka weeraro uu maxaa la azerbaijan wuxuu u geystay maanta isla turkiga wuxuu ku doodaya afghanistan aniga hala ii dhiibo anaa anaa meel soo saarayo oo xataa waxyaabaha oo aan isleeyahay sababay u ahayd in la dedejiyo because turkiga wuxuu rabay inuu sida libiya oo kale dowlad la aqoonsan yahay oo caalamka inta ka dhamaysto oo dhacnaa taageerayo kadibna markaas awoodda afghanistan uu turkiga gacanta la geli lahay maraykanka marka asigoo taas ka cararayo oo wixii deg deg ka dhigan si aysanba turkiga meesha usoo gelin haddii marka arrintan ay sii dili lahay turkiga imaan lahay waxaa imaan lahayd dowladda aqoonsan yahay sida libiya oo kale diyaaradihii daroniska oo maxaa la soo kicin lahay deen meesha uu ku hayn lahaa dib marka ugu dambeynta aniga ma arko laba arrin waxaan waa siyaasad xaalid ah waana wax oo isbedel caalamka ka dhaxaayo marka kolley ereyga ah nabadaa lagu kala baxay yana iin muuqato by any means
ustaad shaafici yuusuf markaad fiiriso afghanistan iyada oo oo xabad bixin ayay caasimadii wadanka looga arriminayay kaabuul ay tageen marka waxyaabaha u sahlay bal haddaad iftiimiso dhanka kale haddaan ka istaagnana ma dhihi karnaa xitaa ciidamadii yiri nabad ilaalinaa nahay ee afghanistan tagay oo si sahlan isaga baxay in ay daalibaan u sahashay inay caasimadii qabsadaan xukunkiina saa kula wareegaan mahadsanid waxyaalaha u sahlay horta waxaa ka mid ah taalibaan lafteedu inta ay duurka ku jireen siyaasadda ayay barteen waxay ogolaadeen dabcan wada hadal khaladka u galay madaxweynahana wuxuu diiday dabcan waxyaalihii qadan lagu heshiiyey daban dabcan isagaa diiday waxay casis u fidiyeen saraakiishii ciidamada haystay dhammaantood ayay la heshiiyeen kuwaasoo marka sakhiray inaysan wada dagaalamin ciidamadu waxaana loo sheegay in ay casis dabcan u fidin doonaan sida hadda aan ka aragnana waxay yidhaahdeen ha kusoo noqdaan ciidamadu shaqadoodii dadka xirfadda lahaa shaqadooda ha kusoo ha kusoo noqdaan iyo tii hadayta aan horey u sheegay oo ayagoo ah ma- macnawiyaad dabcan wuxuu reer galbeedku meeshay tagaan waxay ka dilaan macnawiyaad keligiin ma qaba wax ma qaban doontiin haddaan idinka baxno way idin qabsanayaan iyo wixii qofka macnawiyaadka markii laga dilo ma dagaalami karo afartaa boqol waxa ku dhowa kun wixii ka dilay macnawiyaadka ayaa lafteeda sahlay iyo ayagoo ufidiyey ufidiyey cafis sida uu barsood sheegay laftooda dabcan ayagu maysan uguma jirin istraatiij intaa ka badan inay sii joogaan oo dad uga dhintaan leanna maraykanku meesha uu ku jabay iyo isaga xulufadiisa way cadday taas wayna qirteen aad bay ugu jabeen isbedelna wuu jiraa oo dadka aada u taageeraan ahay hadda isbedel inuu imaanayo dalka uu ka dhawaajiyey masi xoogaa waxaa ku daraya turkiga dowladda dalka bakistan iran wa waxay kamid yihiin iyo dalal kale oo istraatiijiyadal ah iyo delegation muslimi oo la sameeyey in isbedelka imaan doona muslimiinta ay ku yeeshaan ugu yaraan hal veto power marka isbedelkaas waa wax iska socda laakiin waxay u sahla oo ugu muhiimsanaa waxay ahayd cafiska u fidiyeen siyaasada furfuran oo ay ciyaareen taalibaan ka hor markii heshiis heshiiska iyo ka iyo kadibba iyo ayagoo si fiican u dhexgalay shacabkii oo dabcan cid walba usii ballan qaadeen inaan dhibaato lasii gaarsiin doonin iyo ayagoo aragtidoodu ay tahay falsamo afghanistan keliya ku eg oo caalamka laftooda ay u arkeen khaladkii maraykanka uu sheegaya meesha ka baxday inuu adduunka khatar ku yahay oo ay arkeen inay u socdaan keliya inay dalkooda xukumaan shariica islaamka isku xukumaan ayaa waxay soo yareeyeen in maraykankii lala istaago adiga kuwata hadda marka xoogaa maamulkooda loo fiiriyo inkastoo aysan muddo badan jooginoo wax shan iyo toban cisho ka yar ay joogaan maamulka xoogaa waa uu yaro degan yahoo dardar kuma socdaan marka siyaasadooda loo fiiriyo sidoo noqon karaa mustaqbalka maamulka taalibaan ee afghanistan markaad dhanka diblomaasiyadda ka fiiriso wallahi horta waxyaalo badan annaga waa naloo muujiyaa oo khalad ah hadda maraykanku xabsigii abuqureeb iyo gontanamo waxaanu arkaynay inuu kamid ahaa cadaaladda waxayna ahayd dulmi loo geystay ama dhibkii burburkii soomaaliya loo geystay ama yemen loo geystay ama ciraaq loo geystay siyaasadooda xagga diblomaasiyadda waxay noqon doontaa si fiican maadaama aanu diblomaasi ahay waxay hadda toos horta waxay ku taallaa afghanistan waxay ku taallaa dhul istiraatiiji oo qofkii qofkii xiriir la yeesha ama qabsada adduunka o dhan buu maamulaya xaggan waxaa jirta shiinihii xagga waxaa jirta rushkii xagga waxa waxa kusoo dhow dabcan adduunkii dhahay dabcan bartankii xagga waa hindiya xagga yani waa meel istiraatiiji ah marka isla hadda waxa xiriir la yeeshay china waxa xiriir la yeeshay rushka waxaa doonaya dalal badan maraykanka laftiisa soo bedelaya reer galbeedkiiba wuxuu arkay inaan waxba laga qaban karin marka istaraatiijiyadoodu way fiican tahay waxaan ku adkeynayaa istiraatiijiyadda public diplomat ay la leeyihiin lana waxay leeyihiin ayagu kala dambeyn oo hubkii bay dadka ka qaadayaan oo hubkii bay aruurinayaan xaggan oo midnimada way way ku fiican yihiin oo laftooda taas shacabkoodii ayay kasbanayaan shareecada islaamka oo aad u ayaga dastuur dastuurka u ah dadkao dhan baa doonaya marka istiraatiijiyadooda gudaha iyo say isugu xidhan yihiin iyo kala dambeynta iyo say u qadariyaan amiirkooda iyo inay hal qof wax ka maqlaan iyo ayagoo xiriir la yeesha caalamka oo durba hadda tilmaamay inaysan adduunka khatar ku ahayn oo dhab ah hadda kala dambeyn ka sameeyeen maraykanku markuu kari waayay gudaha airbortka banaanka ayagu kala dambeyn ka sameeyey waxay bedeshay beentii maraykanku uu sheegayay inay adduunka khatar ku yihiin in istraatiijiyad hataa dumarku way shaqeyn karaan bay dheheen in the framework of mus islaamka ayagoo shareecada islaamka sida for example hadda soomaalida nadu labisatay oo kale xijaabkooda ayagoo qaadanaya marka waxaan arkaa diblomaasiyadooda inay aad u fiicnaan doonto istraatiijiyadda gudaha iyo dibaddaba raadiyaha himilo f m boqol laba dhibic shan megahartis ayaad naga maqlaysaan kaswadaag ayaanu ku guda jirnaa oo aan ku falaqaynayno waxa ka dhacay afghanistan iyo waxa ay ka baran karaan caalamul islaami waxaa ila falaqaynaya martida kale ah shaafici yuusuf maxamed oo ka faalooda diblomaasiyadda iyo dhogtar shaafici shariif maxamed oo ah cilmi baari waan isku soo laaban doonaa balse waa tahay isku soo noqod wanaagsan aan dib ugu laabano martida barnaamijka doctor shaafici shariif markaad fiiriso maamulkooda daalibaan hadda xoogaa yaro degan siduu mustaqbalka noqon karaa dhan diblomaasiyadeed iyo xitaa dhaqaalaha bakistan afghanistan oo la dhaho ma yaro xoogana marka aad fiiriso de qaramadii midooboo kale guteres mar waxaad leeyahay wuxuu leeyahay aan kula gorgortanno aqoonsiga caalamka uu siinaayo shuruudaha aan ku xirno marka sida rusolka uu ka dhawaajiyey labaatan sano kadib dabcan cashiri ayaga naftirkooda soo barteen hadda waxyaabaha ugu badan oo lagu xujeynaayo oo looga dhigaayo maxaa lahaa iisheeg inay isbeddel maamul ay wadaajiyaan waxaa kamid ah oo leedama aqoonsanayo labada kun iyo koodii waxaan ogeynay keliya lix wadana aqoonsanaa sacuudiga bakistan qatar now taasaa marka waxay keentay markii dambe oo lasoo weerarayo qaramadooda inay raalli ay ka naqato hadda qaramadooda waxay leedahay lama joogo labaatan sano kahor meesha la joogay dadkan lala diilgareeyo laakiin ha lagu xiro maamul wanaagooda aqoonsigooda marka arrintan ah soo naqon doonaa maamulkooda meeshaan danaca ah ay maatay sida rusolka uu ku dhawaajiyay chinaha iyo rushka oo ah veto power haddii safaaradahooda maysan kala bixin afghanistan waxaad kaloo ogaataa waxaan adduunyada waxaa loo baahan yahay mar walba waa in la helaa muxaarid iyo muxaafid now haddii marka reer galbeedka ay la waayo adduunyada wax oo oo aan laga hadlo ama wax walba ay naqdaan dadkan wadamo badan oo caalamka hadda la xagaajiyay kor ay kusoo kaxaya marka by any means waxaan dhihi karaa arrinta ah inay maamulka ay wanaajiyaan iyagana waa lagu cadaadinayaa caalamkina hadda waagii hore waxaa laga yaabaa askarta iyo shacabka iyo qof waliba muusan haysanin smartphoneskan adduunka hadda global uu noqday hal magaalo uu noqday halkaas magaalo adduunka noqday marka waxay fududaysay askartii iyo maamulkii iyo wixii inay arkaan adduunyada waxa ka socda taasna marka ay u fududaysa ayagana inay si si fudud ula jaan qaadaan marka maamul fiican ma soo dhalan doonaa dabcan ha maxaa u sabab eh ayagana aqoonsi yara maxay rabta inay adduunyada ka duuladeeyaan adduunyada lasii soo arkay xarumaha waxay ku samaysteen qatar oo waxay macnaha ogaadeen adduunyada waxa ka jiro dadki way ilbaxeen labaatan sano kahor dadki meesha ay joogeen maanta ma joogra oo cashiradii anagoo smartphoneskan wax walba uu bedelay marka dadka naftirkoodii sidii shalay ay ahaayeen maanta ma aha marka waxaan isleeyahay maamul wanaagna wuu imaanaa waxaan loo yaqaano mashruucii ah dimuqraatigna adduunyadii asaaba hadda maxaa lahaa qof walbado walba dadkiisi ismaamulaan oo ay doorasho galaan dalka iyo dad kasta ayagaa raba hadda waxaan arkayna qatar oo dhehayso doorashaan bilaabeena marka in ummadda is doorato maamul ayaga ay raalikiin ay helaan diintooda ay ku dhaqmaan marka waa wax oo common factor ah ayagana ay qaadan doonaan caalamkuna uu ku aqbali doono sida profesorka sheegan ayaga waxay leeyihin aniga adduunyada dibka ka wado ilba waxaan oo terrorista ay maraykanka u bixiyeen waa iska mashruuc oo ah mashruuci labaatanka sano kadibna adduunyadii iyo dadkii way ilbaxeen marka inay waxaan aysan sii jiri karinba waa la ogaaday maraykankana asigaa wuxuu diyaar u yahay inuu is aruuriyo وعراق وكبحي أفغانستان وكبحي سوريا وكبحي الصومالي وكبحي أول وشي كنتو سيسا مناطق استراتيجية واستراتيجية سيدي آه قابلين أدوك وكبحنا مركا أو أي يوكوز قرامدي أنا ترامب مركو سوكرا وكو سوكرا والكوريا هينيا جتجمع ألا بورنا دين ويجتبيه ودويكين ويجتبيه مركا سان الحق والتريد سنة مركا لا تبحنا marka waxaa la islahaa dimuqraadiga already dastan istaraatiijiyo uu qaata biden ay qaateen wadanka inay marka adduunyada maraykanka wuxuu rabaa intus aruuriyo oo uu ku laabto marka america oo ku laabto marka waa wadan walba inuu asi ismaamulaayo way cad tahay waana maamul wanaagsana waa ka filan karaa manaha sida aslahay afghanistan intaan kaa gudbin sidaad adiga iyo ustaadkaba ka dhawaaji ka dhawaajiseen dowladaha caalamka qaarkood waxay ku adkeysanayaan in weli safaaradahooda ay ka furnaadaan kaabuul qaramada midoobe waxa ay sheegtay in hay-adaheeda xarumaha ay ku leeyihiin afghanistan aanan la xiri doonin annagoo taas ka tixraaceyno macaamilka reer galbeedka ee kooxda daalibaan ee hadda dalada afghanistan la wareegtay noocee ayuu u ekaan karaa koley wuxuu u ekaan karaa macaamil caadi ah oo hadda qof weliba anaa meeshaan wadanka marka uu xur uu yahay weliba qofka marka weli waxaan isleeyahay aniga hadda sidii hore wuu ka fiicnaana ino sababta waxay tahay adduunyada waa waa common factor hataa laba qof marka is dagaasho qof aa hore isu dagaasheen haddii aa laydin heshiisiiyo qof kasta qofka kale waa xushmeyna waxaan isleeyahay afghanistan xushmad fiican la caalamka u qaadi doonaa maxaa yeele waa la isbartay waa laisku waa laisku daalay labaatan sana la isdagaalaya ayagana waxay bilaabi doonaa inay caalamka xushmeeyaan caalamkuna wuxuu bilaabi doonaa iga xushmeeyo waa la kala xishoon doonaa waa la isdhexgelin doonaa waxaana abuuri doono xiriir ka fiican wadamada kale waxaa aaminsanahay maraykanka xiriirka ula leeyahay afghanistan uu ka fiicnaan doonaa midka uu leeyahay wadamada uusan la dagaalin ha laba qof markay isdagaasho oo la heshiisiiyo maalinta dambe qof kasta wuxuu isku leeyahay caqabadii shalay iyo dagaalka u laabanine waxaan istaraatiijiyaan soo hadday fiila soomaaliya marka hadda oo wax yar ay dhacaan wali wasalaashii kood baan u laabanaa wagti filigir baa jiraan haddii aan nabad qaadano wix hore aan iska dhaaf marka maxaamilka reer galbeedka iyo afghanistan wuxuu ka qurux badnaan doonaa midka bakistan ay leeyihiin maxaa yeelay maraykan iyo bakistan isma dagaaleen laakiin afghanistan iyo bakistan way isdagaaleen labaatan sano isku daalaayeen way heshiiyeen hadda fiil tusaale waxaa kugu filan afghanistan waxay jira soddon iyo kooda agoosto waxaa lagu heshiiyey inay ka baxaan normal extension maalintaas maalin ay kugu dareen waa ku heshiina ka baxan biden wuu hadluuxin waa runtood wax aan ku heshiin aan samaynayna already maxaa bilowday in la isdexgeliyo waa wada hadalna wax aan ku hadalna adda waxa ku darana waxba ku daray so marka hadhow marka tii way kasii wixii oo ka balan qaado maraykanka afghanistan wadamada kale waa laga yaaba inuu ku boodo laakiin afghanistan ku boodi karaa maxaa yeele cashir oo ka bartay iyagana cashir ay ka barteen si fiican ay isu dhex galeen si oo waxaa loo wada hadlay kal iyo laad oo aan cabsi lahayn oo aan turtuugmo lahayn وأن لو دحينين almost laba sano ku dhawaad saddex sano ay wuxuu ku wada hadlayeen qadar oo aan si weli waxaa looga hadlayay oo sarali ah marka taas waxay ku tusay in xiriirkooda uu ka qoto dheeraan doono midka uu laleeyahay caalamka kale inuu ku salaysnaan doono isxushmeed kala wadaag kala maxaa lahaa wejigoo la kala dadbado iyo inaan laisku soo xadgudbin
ustaad shaafici yuusuf markaad fiiriso dowladaha qaarkood aad ka dhawaajisay safaaradahooda weli waa ay ka furan yihiin afghanistan qaramada midoobey waxay tiri hay-adahan hoos yimaada xarumaha ay ku leeyihiin afghanistan lama xiri doono marka taa ka tixraacdo macaamilka dowladaha reer galbeedka ee kooxda daalibaan oo xukunka afghanistan hadda la wareegtay siduu u ekaan karaa waxay noqon doontaa dawlad jirta oo halgantay oo xuquuqdeedii dib u heshay oo shacabku maamulayo dabcan xataa waxaan dimuqraadiyadda la sheegaya hadday sax tahay oo xataa dimuqraadiyadda saxda inoo ogoleen waaye yani waa rabitaanka shacabka taalibaan hadda waxay ku timaaday rabitaanka shacabka leano lalama dagaalamay waagii horey dagaalamaysa lalama dagaalamay waa waa rabitaanka shacabka suntaa loo burburiyana waxaa la keenay qurbajoog ayaga ku milmay qurbajoogtu waa dad wanaagsan in ku milmay oo marka danahooda fuliya dhinaca kale caalamku maraykan keliya ma ahan safaaradoodii way joogaan qaarna waxay doonayaan inay xiriir la yeeshaan isla maraykanku shalay wuu og yahay waxaan uu noo sheegayo way kala duwanta xoogayahaba maraykanka ayaa ayaa ayaa la kulmay waxaana hadda aan ku arkayay mar dhaweed in ay taalibaan ogolaadeen xataa markay baxaan kadib inay daabuli doonaan ayagu ay ogolaan doonaan marka waa waxaan dadka uu sheegaya waxba kama jirta meesha dawlad baa kasoo socota dawlad dabcan islaami ah oo dalkeeda ku eg oo dabcan strongi ah xiriir laleh bariga oo dhan waxaan aan ahayn xulifada nato aan ahayn markii laga reebo turkiya marka dawlad xoog badan oo awood leh ayaa meesha kasoo socota midda kale hadda military ahaanba waa waxay haystaan hubkii uga tagay oo ku filan xataa inay dhibaato u geystaan danaha danaha danaha reer galbeedka haddii ay diidaan inay dawlad dhistaan marka waxaan waxaan hubaa inay halkaas ka bixi doonto dawlad fiican oo islaami ah laguna dayan doono jirado badan oo dagaalamo ay ku dayan doonaan inay wada hadal sameeyaan ayaan qabaa adigaa ku watee suurtagalnimada ah in kooxo kale ay ka hoos dhashaan daalibaan intee la eg tahay markaad fiiriso ha maraykanku hadda waxaan diblomaasiin aan ka ogaaday dabcan turkiya shan iyo toban boqolkiiba waxaa ku jira c i a ana waana ogaaday in loo gudbiyey in dagaal laga dhex dhaliyo waayo markii la kar waayey ayaa waxaa la rabaa in dagaal dagaal laga dhex kiciyo oo maamulka dadka markii awoodda la qaybsado saas darteed ayaa waxay ku dhawaaqeen in oo ay la heshiyaan maamuladii ka horreeyey marka taas halkaa hadday ku guulaystaan oo aan la qaybinin way adag tahay ninkii axmed mascuud uu dhalayna xagga yarkii axmed shaah mascuud wiilkiisa laftiisa dhinac buu wax ka wadaa way way hareereeyeen marka dhibaato weyn ma gaarsiin doonaan laakiin waxay isku dayi doonaan inay dagaal ka dhex dhaliyaan marka waxay ku xidhan tahay tibiskaas la siiyey dowladda turkiya iyo iyo shiinuhu ay siiyeen hadday ku dhaqmaan oo aan dhexdooda dagaal laga laga dhalinin oo aan la kala furfurin way adag tahay wayna adag tahay hadday ta horey baan u sheegay leanna in la kala furfuro maraykanku wuu isku dayi karaa leanna waxay mukhlisiin u yihiin ayagu badanaa amiirkooda waa dad mid ah laisku dayay in la furfuro oo sida soomaaliya oo kale hadda maxkamadihii waa la kala furfuray dib bay usoo kabteen ogaa waa lagu guulaysan waaye laakiin ma garan doono ugu dambeynta marka uu baxay inuu inuu ku guulaysan doono leanna biden wuxuu yidhi haddaanu ka baxnay afghanistan waxaan ula dhaqmaynaa si dalal badan oo aana joogin aan uga howlgallo ayaan uga howlgalaynaa marka softy power ayuu hadda isku dayayaa mana umalaynayo inay ku guulaysan doonaan lakin way isku dirayaan leanna shan iyo toban boqolkiiba dad si ayaada xiriir lale ayaa ku dhex jira ustaad shaafici shariif suurtagalnimada ah in kooxo kale ay ka hoos dhashaan daalibaan intay la eg tahay walahi dabcan inta badan waxaan ku raacsanahay sida profesorku uu sheegay keliya maxaa lahaa mar walbo meeshaan waa waa lagaga faa'iideysanaa keliya waxaan ku daraa waxay tahay ayagana turkooda sida oo hadda profesorku sheegay waa la dareensan yahay caalamkuna uu u sheegay taasaa waxay keenta marka xataa dawladda ay dhibtaayeen hadda diba u dhigeen waxay dhaheen marka maraykanka uu ka baxo kadib ayaan dawladda ku dhawaaqayna si ay u ogaadaan haddii lacala iyo qofka dadkii hadday ogyihiin inuu weli wadamadii ay awoodda lahaa ee afghanistan dagaaleen ee waddanka dhinaca ka joogaan hadduu haddii la isqabsado xataa meelo wax carraan ay helayaan marka taas waxay keentay afghanistan taalibaaniinta inay dib u dhigaan xataa dawladdii ay ku dhawaaqi lahaayeen way dhahaan dawladda waxaan keliya oo dhisaynaa markii oo dhammaan ciidamada ajaanibta ay naga baxaan wadda aniga aan kontaroolno oo sadadna la joogin marka taas waxay soo dedejin doontaa in ay dowladda lagu qanacsan yahay dabcan dadkan meesha aan hadaayasaan ka dhawaajiya awood ay ku imaadeen inta kale marka awood ay ku golgortamaa malaha xilka loo dhiibo un bay qaadanaya marka ayagana diyaari ugu yihiin dadka inay wax ka siiyaan marka kooxad dabcan mar walba wuu jiraahan in oo meeshaan xilaama lasu saarayo oo wadan wadan kala jecel ama because hadda caalamka maraykanka sumcadiisa hoosay u dhacday marka wuu ku raaxaysanaa haddii ay dadkaas dagaalaan oo ay isburburiyaan laakiin ayaga madankooda xashray ka barteen meelo badanaa caalamka laga arkay marka waxaan isleeyahay sida profesorka sheega waayo wax way jiraan laakiin jaaniska ay ku guuleysan karaan ma aha because dadkan ayaga dadkooda waa dad caqli leh waa dad nidaam leh waa dad oo macnaha waay aragnimo ula maamul wanaagga marka waxaan isleeyahay way way way way yaraan doontaa fursadaha ay isugu dhici karaan haddii ay sida hadda ay wax ku wadaan ay kusii socoto gabagabadii ayaan isla soo gaarnay waxaa ka dhacay afghanistan markaan eegno caalamka muxuu ka baran karaa sigaaraha dowladaha muslimka ah deel aad baan ugu faraxsanay bay intan oo kale arrimaha noocan oo kale lala wadaago reer galbeedku niyadooda iyo shacabku iska fahmaa horta aniga aan ku bilaabo soomaaliya waktigu wuu sii dhamaan rabaa soomaaliya waxay u baahan tahay inay xulafad samaysato oo ayna maraykan keliya ku ekaanin leanna maraykanku hadda mar walba wuxuu nagu nagu yidhaahdaa haddaad saas samayn weydin miisaaniyadaan iska jirayna haddaad saas samayn weydin amisolma siin doono marka wax niyadanadii baa hoos u dhacaysa taasna waxay keenaysaa jarkii ku dhacay xaggaas okay mid ugu muhiimsan waxaa laga baran karaa in jabhadaha lala heshiiyo oo dabcan ha noqoto boko xaraam ha noqoto shabaab ha noqoto isis ha noqoto in lala heshiiyo leanna waxa waxaan ku saleynayaa maraykanku markuu doono wuu la heshiinayaa blacklist buu ka qaadaya waa sax annagu marka aan aan aragno inaan la heshiino ama anigu waan kamid dabcan shabaab ha lala heshiiyo marka la dhahayo sidoo kale waxaa jiray rag taalibaan ha lala heshiiyo waa la dhihi jiray wuxuu dhihi jiray no negotiation with terrorist dowladdii jirta waqtiga kharazai ilaa hadda waxay dhihi jireen no negotiation with terrorist laakiin maraykan markuu damcay sax bay nala noqotay marka inaan ka faa'iidaysano waxaa la isticmaali karaa balance of power inaad samayso xulifad annagu economy hadda ma kordhin karno dhaqaalo military ma kordhin karno waxaan kordhin karaa alliance iyo inaan raggaa la heshiino iyo in ay mar walba socdaan uusan dhammaanin xiriirku wada hadalka shabaab iyo annaga taas ayaa naga khuseysa caalamku wuxuu ka baran doonaa in dadka rabitaankooda inay diintooda isku xukumaan shareecada inaan laga dhigin khalad inay been tahay oo waxaas ay ahayd wax khalada si dimuqraadiyadda reer galbeedku ay isku xukumaan tahay in in adduunku ay nabad ka dhacdo ayaa laga baran karaa ustaad shaafi shariif gabagabadii waxaa ka dhacay afghanistan muxuu caalamka ka baran karaa si gaaraha dowladaha muslimka ah walahi horta dabcan caalamka wax badanna wuu ka baran karaa wax yarna wuu ka baran karaa mar mar waa mide dabcan caalamka xaaladda afghanistan kuma wada sugno oo caalamul islaami waa dhowr iyo konton wadan todobaatan ayay gaarayaan xaaladda afghanistan ku wada sugnaa marka wadan walbana xaaladiisa goonida haysato marka markaa fiiriso wadamada caalamul islaami ciidamada naatona ma wada joogaan wadamo koobanay joogaan manaha afghanistan ciraaq soomaaliya syria yemen meelahaas un baa wax ka baran karo laakiin example turkiga oo kale maanta cashiro oo hadda oo gooni oo dhigi karno oo afghanistan oo ka barnaa ama dadkiisa ay ka barnaayeen malahan wadamada qariijka wax oo gaar ay ka barnaayeen malahan keliya waxa uun oo la ogaanayo waxay tahay siyaasadii caalamkii iyo baalanka iyo awoodda caalamka oo isbedelayso like labadii kun caalamul islaami oo dhan waxa keliya oo kala hadli jiray wuxuu ahaa saddam xussein oo marka ciraaq wax yar oo laga sheego jiray waryaa darantihiin caamuta markaa markii dambena saadaamkii waatay la dagaaleen nuclear ayaa waxaas ay ku qabsadeen haddana markii dambe manaha la hadli jira asina waatay weerareen marka xaaladda ay ku suganta afghanistan wadamo badan kuma wada sugna laakiin guud ahaan waxaa laga baran karaa waxay tahay in muslimiinta ay yihiin awood caalamka maanta bas caalamka shanta qofood ama lixda qofood oo adduunyada ku nool qof kamida waa muslim maxaa yeele waa almost two billion ay maraya muslimiinta caalamka marka tii marka waxaa soo baxaysa oo ordogan uu ku dooraya ay aheeday laba bilyan oo qofood aan veto power caalamka ku lahayn oo wadamadooda la iska weerarayo la iska qabsanayo because ciraaqaas xaqdaraa lagu weeraray afghanistana la weeraray soomaaliya gacnaha lagula jiraa yamana gacnaha lagula jira so wadamada gudanaya adduunyada ka jiro dhan waa wadamada islaamka markatan waxay soo celinaya marka awooddii islaamka waxay soo celinaya in ay reer galbeedka ogaadaan inaysan muslimiinta aysan kusoo degdegi karin marka somehow waxna waa laga baran karaa mararka qaarkoodna waxnaba laga baran karo oo sidaan kusoo hadalkii tuluuxdiisa ula jeedo ah wadamada ay dagaalada ka jiraan unba wax ka baran karo laakiin wadamada kale dabcan xaaladaas kuma jiraan marka bad guud ahaan waa kullay isbedelaa socdo labada kun iyo aniga waxaan aan sheegay koronahan iyo dagaaladan oo caalam islaami kasii baxaa iyo anaa awooddii reer galbeedka adixi doonto marka hable awoodo kale caalamka usoo baxayo qashada dareenkan dibna hayga luugaa
hagaag guud ahaan intaa ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijka kaswadaag oo toddobaadkan aan ku eegnay xaalka afghanistan iyo wax aan ka baran karno waxaa ila falqaynayay martida kale ah shaafici yuusuf maxamed oo ka faallooda diblomaasiyadda iyo dhaktar shaafici shariif oo ah cilmi baare wax ka qora arrimaha dhaqaalaha way ku mahadsan yihiin wakhtigooda ay inala wadaageen ibraahimna waa uu inoo farsamaynayay anigoo sacadiya nuur ahna waan idinla socodsiinaya intaan dib uu kulmi doono barnaamijkan kan xiga nabadgelyo inaga u dambayne calankeennaan daadegay miyay